تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati albaqara marka aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegayaa rususha ilaahay uu soo diray subxaanahu watacaala inuu kala fadilay qaarkoodna darajo sare uu siiyey arrintaas ayaa maaragtay rabbi subxaanahu wa tacaala ka warramaya waxa rusushaas loo soo diray dadka inay hanuuniyaan oo ummaddu ay maaragtay rumeeyaan ayaga yaclal rumeeyo laakiin dadkii way qaybsameen oo in badan oo ka mida rusushii way khilaafeen sidaa darteed buu allah subxaanahu watacaala khilaafkaas rususha ay khilaafeen oo qaarna ay gaalo noqdeen qaarna ay mu'miniin yihiin oo rusushii ay rumeeyeen yaa marka yacni dhexdooda uu dagaal ka dhacay arrintaas ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka warramayaa inayna tahay dagaalkaasi shay ilaahay uu doonay subxaanahu watacaala oo xikmadiisa ay keentay ay tahay ayuu rabbi noo sheegay subxaanahu watacaala tilka arusulu tilka taa arrusulu rusushii yacni arrusulu ee rususha ah fadalnaa waan kala fadilnay bacdahum qaarkood baan dheeraad siinay calaa bacdin qaarka kalaan ka dheeraad siinay yani tilka rusul taas waa rusushii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dirsaday khalqigiisa uu usoo diray markaasuu rabbi yidhi fadalnaa bacdahum calaa bacdin marka tilkada yani maaragtay waxa weeye tilka arusul labada mubtadii khabaran ka dhigayna mubtadii khabarkiisu ma ka dhigayna tilka taasi arusulu rusushii wey fadalnaa waan fadilnay oo dheeraad baan siinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayaan dheeraad ka siinay oo ka fadilnay marka allah subxaanau watacaala rususha wuu kala fadilay dheeraad buu kala siiyey qaar qaarba waxbuu ku khasisay sida allahba fii suurati lisraa uu noogu sheegay walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacdin waataynaa daawuuda zabuura marka in la kala fadilay allah baa qur-aanka noogu sheegay weeyaan rususha way kala fadilan yihiin markaasuu rabbi yihi subxaana watacaala minhum man kallama allahu tafdiilkii qayb kamid ah baa naloo sheegi minhum rusushii waxaa ka mid a man rusul baa ka mid a kallama allahu allah uu la hadlay min hayri waasita iyadoo wax u dhaxeeyaa uunan jirin malag u dhaxeeyaa uunan jirin maujeedaa oo allah si mubaashira toosa oo ula hadlay ayaa ka mid ah waa nooci tafdiilka wey sida nabiyullaahi muusa oo kaleeto allah wuu fadilay kalaamkiisa buuna siiyo isagaa la hadlay siduu rabbi leeyahy wakallama allahu muusa takliima wuxuu allah leeyahay ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii yani saasaan ohanay kalaamkaygaasaan kuu khasisay oon ummadda kale kaaga doortay baa la leeyahay marka allah nabiyullaahi muusa wuu la hadlay waxaa ka mid a dadka uu la hadlay nabiyullaahi aadam allah ambiyada uu la hadlay waxaa ka mid a nabiyullaahi aadam baa ka mida wey sida matalan xadiid yani maaragtay ibnu xibbaan oo warinaayo maaragtay sheekh axmed shaakirna uu tasxiixinayo waa saxiix leeyahay wuxuu rasuulku yani maaragtay can abi darin buu ka warinaya ibnu xibbaan radia allahu canhu abu dar wuxuu leeyahay qultu ya rasuula allah ara'ayta aadama nabiya nabiyan kaana iiga waran buu yidhi aadamna nebi buu ahaa ayaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku yidhi nacam nebiyan mursala kallamahu allahu qibala waa nebi oo allah uu soo diray ou rabbi la hadlay si muqaabalatan wa cayaanan oo ula hadlay weeyaan qibalan yani qibalan waa la yidhaahdaa qabalan waa la yidhaahdaa qubulan waa la yidhahdaa intaba luqaad ahaan way jirtaa bimacnaa muqaabalatana loo jeeda si toosa asagoon waasito u dhaxaynin xiriir wax u dhaxeeya aynan jirin ayuu la hadlay markaasuu faqaala nebigu wuxuu yidhi allah hadalkiisa soo ka xikaayoonayo uskun anta wa zawjuka aljanna yuu yahay xagga la hadlaya aadam waa allah subxaana wa tacaala uskun anta wa zawjuka aljanna baa layidhi marka nabiyullaahi aadam wuu la hadlay allah subxaanau watacaala ambiyadu la hadlay buu ka mid yahay kadalika yani waxaa nusuusta ay ku dartaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid yahay ambiyada ilaahay uu la hadlay sidaasna mufasiriinta soo guurinaya xadiid alisraa walmicraaj oo kale uu tusinayo iyo wixii lamid ah weeyaan marka wakalla minhum rusushii waxaa ka mid a man rusul baa ka mid a kallama allahu alla uu la hadlay warafaca bacdahum darajaatin warafaca allah wuu kor yeelay bacdahum rususha qaarkood darajaatin darajooyin buu u kor yeelay uusan kuwa kala siinin darajaad buu u sameeyey darajaad ayuu u yeelay oo masal waxaa ka mid a nabiyullaahi ibraahim oo kale allah khaliil buu ka dhigtay waa darajo sare saaxiib buu ka dhigtay waday baa la yidhaahdaa waitakhada allahu ibraahiima khaliila saasuu allah leeyahay subxaana wa tacaala waa darajo uu rabbi u kor yeelay nabiyullaahi ibraahim darajat lkhulla uu rabbi gaarsiiyey weeyaan waxaa ka mid ah nabiyullaahi daawuud oo kaleeto markuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala yani waataahu allahu almulk yani maxay fahadamuuhum biidni illahi waqatala daawuudu jaaluuta waataahu allahu lmulka walxikmata yani sidaasuu allah yidhi subxaana wa tacaala wacallamahu mima yashaa almulka walxikma nebinimadii iyo boqortooya laiskugu daray boqorna waa laga dhigay nebi ilaahayna wuu ahaa darajo uu rabbi siiyey weeyaan وهكذا أنبياء إله سبحانه وتعالى وحيالة فربضان بوسيي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سنة صحيحين كنتها الله وحوليه هاي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي شن شيء عن أنبياء يقول الرئيسة لسينين بعنق اللي سيي والدرجات إلهي أكر يري سيي ويان مركا ورفع بعضهم درجات قاركودنا إلهي درجات بأكر يري وآتينا عيسى ابن مريم البينات مركا هل كان رسوش إن لك لفضلي والتفضيل أو دعي أو رب يعني بو رب نوشه يقول فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات ثلاثة لليه وحتى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أوليه هي يعني مارة حديث كاسي وحل إلى ذا صحيحين كفوس هي حديث أبي هريرة نبينا وحوليه هي يعني مارة حديث كاسي لا تفضلوني على الأنبياء أنبياء هيجا فضليننا أبو رب ليه رواية كان وحوي لا تفضلوا بين الأنبياء أنبياء دحدي إذا هكذا فضليننا هذا لا سرية هذا لا سرية مدنا حتى إننا حتى إلهنا سيدان أولية أولية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نبينا سيدان أولية عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء هكذا ساريننا يعني يا لك لفضلين maxaa loo jeedaa marka yani qisada laa tufadilu marka ay ku timid ayaa waxay u baahan tahay muraajaca u baahan tahay xadiidkaas bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan xadiid abi hurayra wuxuu leeyahay istabba rajulun min almuslimiina wa rajulun min alyahuud waxaa iscaayay oo dagaalamay yani waxaa iscaayay oo is-afdaafay muslimiinta nin ka mid a iyo yahuudda nin ka mid a ayaa maaragtay iscaayay oo dagaalamay afka ka wada hadlay markaasaa yahuudigii dhaartay oo wuxuu yidhi yani dhaartiis wuxuu ku yidhi laa wladi istafaa muusa cala alcaalamiin mayuu yidhi ilaahayga waxaan ku dhaaranayaa muuse dadkao dhanka doortay baan ku dhaaranaya hadalkaa markuu yidhi qof muslimkii ninkii muslimka ahaa dhurbaaxii u jiiday faladama wajhahu yahuudigiibuu dhurbaaxii ku dhuftay markuu ku dhuftaybu wuxuu yidhi ee khabiib وعلى محمد صلى الله عليه وسلم من نبي محمد حتى كدرت مركب لا ذا يعني الذي اصطفى موسى على على العالمين من نبي محمد وكدرت مركز ربحي كدرت يعني النبي كما فضل النبي وجيدا مركب كدرت يهودي وسوتي النبي ويمد عليه الصلاة والسلام وحكم الشيخ نيكي مسلم كان لكو أبيستي أيو أشيغي مركز النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان يريد لا تفضلوني على الأنبياء ambiyada aniga ha iga saramarinina buu yidhi maxaa yeelay fa ina annaasa yuscaquuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dadku way dhimanayaan markay dhintaan fa akuunu awala man yufiiqu markii dadku wada baaba'aan qiyaamaha qofka ugu horeeyo oo qabrigiisa ka soo baxayo oo soo baraarugaya baan ahay la noolaynayo waa aniga buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa markii la isoo nooleeyo فأجد موسى باطشا بقائمة العرش وحان هلا يا أبو العركية لو موسى أو كل جن عرش كتير كي ستير كميل أصدقه خيسته أيان أركي يا أبو مكة فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ما قرني مهرتيبو سو براروغي مهرتيبا لنولي مسه وحاب اللغو أبا المريي صعقة الطور مركب tuura seena ay joogeen maaragtay markii la dilay taas miyaa lagu abaalmariyey sacaqada ay ku dhacday oo suurat albaqara kusoo marnay ma taasaa lagu abaalmariyey buu leeyahay oo maaragtay tan kale ma uusan la soo kulmin miya markaasuu wuxuu yidhi falaa tufadiluuni cala alambiyaai culimada marka ajuubo badan ay ka bixiyaan xadiidkan iyo aayadda jamcinteeda xadiidkan oo falaa tufadiluuni cala alambiyaai wa fii riwaayatin laa tufadiluu bayna alambiyaai ابن كثير وكان إلى شن جوابات بو بحناية وكذلك إمام القرطبي جوابات بدنه بحناية لكن هذا الك هل قول ما كسر قادنا هنا قول كاس ومارتي وكسر قولنا لمحمد الأمين الشنقيطي كتاب كسر وكسر قولنا يقد الماما هنا أحسن الأقوال هذا الله جوابها الود جوابته هو نفسنا هاي هاو ما كقادنا هنا wuxuu leeyahay yani midda ugu wanaagsan waxa weeye ana almanca min atafdiili inamaa huwa min jihati nubuwati alatii hiya khaslatun waaxidatun laa tatafaadalu fiiha alla tafaadula fiiha yani wuxuu leeyahay diintada nebiga uu leeyahay laa tufadiluuna cala alambiyaai ama laa tufadiluu bayna alambiyaai waxa la diidayahay waxa weeye waa nebinimada nebinimadu waa hal shay waay waa risaala nebinimo rasuulnimo qofkaan la siiyey oo xag alla ka timid wey marka nebinimadaas maaha wax qaybsamaya oo tafaadul iyo kala sarimari aqbalaya ma aha taasaa loo jeedaa wailaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu sheegtay oo yidhi ana sayidu waladi aadam walaa fakra buu yidhi inuu sayidu waladi aadam yahayna wuu sheegay fakrina ma ahan iyo faadhiga ma ahan buu yidhi marka maxalushaahidka waa nebinimada oo aanan aqbalaynin tafaadul ama axwaasha iyo waxyaalaha karaamaadka ilaahay uu siiyo iyo mucjizaadka waa lagu kala fadilaa tafdiilka halkaasuu ka imaanaya marka aayadda tafdiilkay sheegayso waa xagga axwaasha xaaladaha ay la kulmaan karaamaadka ilaahay iyo mucjizaadka uu siiyo ambiyada taasaa lagu kala fadilaya xaaladaha tafdiilka uu dhacaya ama nebinimada laguma fadilo midna mid lagama fadili karo maxaa yeelay ilaaha nebinimada rasuulkaan siiyey risaalada rasuulkaan kale allah baa siiyey waana hal shay keliya oo aanan qaybsamaynin macnahaas ayaanan maaragtay annagana u daysanayna insha allahu tacaala walow shaa allahu ma qtatala aladiina min bacdihim min bacdi ma jaءathum albayinaat waatayna ciisa bna maryama albayinaat وآتي ورفع بعضهم درجات بكريا وآتينا واسيني عيسى ابن مريم عيسى إن مريم أها البينات حجوينك عن عذابا سيني مرك عيسى ابن مر... عيسى ابن مريم والدية إن مريم لا أرنية فحلور الدين يا إن إله إنه سمعين سيدو أي نصارى يرادان وابن الله بإليهم ابن الله ما هنا وابن مريم maryamo wiilay dhashay weeye oo bani aadama laakiin allah uu karaameeyo risaale iyo rasuulnimo uu siiyey weeye saasaa loo jeedaa waxaan allah uu siiyey albayinaat aayaadkii cadcadaa ayuu rabbi siiyey bayinaatkana waxaa loo jeedaa waa mucjizaadka ilahay nabiyllaahi ciisa uu ku gooni yeelay maxaa yeelay waxaa la yidhaha kaana yubriu lakmaha biidn illah qofka indhala-aantaba ku dhasho oo akmaha la yidhahdo mindhaba loo jeexin kaa ayuu dawayn jiray qofka baraska qaba buu dawayn jiray ixyaa lmawta buu samayn jiray dadka waxa dhintou soo noolayn jiray oo allah biidn illahi buu ku noolayn jiray mujeeda isagoo yar oo sali ahoo dhabta hooyadii ku jiro oon hadal gaarin ayuu hadlay oo yidhi qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajcalanii nabiya wajcalanii mubaarakan aynamaa kuntu wawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya ilى akhiri aayaadkaas oo dhan oo alla kaga hadlay marka mucjizaadkaas waa khaaliq lcaada ilmo yaro aan hadli jirin hadal gaarin oo hadda dhashay inuu hadlo waa khaaliq lcaada wey mucjizaadkaasna ilaahay waa uu siiyey nabiyllaahi ciisa weeyaan waayadnaahu waan xoojinay nabiyllaahi ciisa biruuxi lqudusi yani ruuxdii tahirsanay ayaanu ku xoojinay oo jibriil loo jeeda calayhi salaam yani malakul jibriil ayaa loo jeedaa ruuxul quduska in badanna waa soo marnay weeyaan baan ku xoojinay oo rasuulkii loo soo diray oo waxyoonayey oo maaragtay mucjizaadka ilaahay ugu maaragtay ku karaameeyey soo gaarsiinayay waxaasoo dhan buu ahaa weeyaan allah uu siiyey marka risaalada waasitada asagii allah u dhaxayso oo waxii la soo gaarsiiye buu jibriil ahaa marka waa lagu xoojiyey weeyaan walow shaa allahu ma qtatala aladiina min bacdihim min bacdi ma jaءathum lbayinaat walow shaa allahu alla haddii uu dooni lahaa mafcuulu mashiicada waa go-an yahay mashiicada mafcuulkeeda waa la helay walow shaa allahu alla haddii uu dooni lahaa cadama ikhtitaalihim wey dadku inaynan dagaalamin hadduu rabbi dooni lahaa min bacdihim rususha dabadeed rusushaas uu rabbi soo diray dabadeed inaynan dagaalamin haddii uu rabbi subxaanahu wa tacaala dooni lahaa marka min bacdihim ay min bacdi rusuli in laiska yidhaahdo min bacdi irsaali rusul in la yidhaahdo ama min bacdihim in loo celiyo nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi moxamed intaasba in loo celiyo mufasiriintu way sameeyaan sida qataada laga uu maaragtay yani leeyahay min bacdihim ay min bacdi muusa wa ciisa wa muxamedin calayhim asalaatu wasalaam sidaas uu leeyahay maaragtay qataada uu ku fasirayaa weeyaan haddii ilaahay uu dooni lahaa inaynan dagaalamin rusushaa dabadeed yani maaragtay maqtataluu ma dagaalameen walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa cadama iqtitaalihim yani inaynan dagaalamin dadkii hadduu rabbi dooni lahaa maqtatala aladiina kuwii ma ay dagaalameen min bacdihim nabiyllaahi muusa iyo nabiyllaahi ciisa iyo nabiyllaahi maxamed gadaashooda ahaa ma dagaalameen hadalka kataado oo kale markaan qabsan ama iska camiyeelo min bacdihi min bacdi rusul rususha markii loo soo diray dabadeed ma aynan dagaalameen maxaa yeelay yani rusushaas waxay wadataa mucjizay wadataa weliba waa lagu sii xoojiyoo la yidhi min bacdi maa jaa-athum markay u timid dabadeed dadkii albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay u yimaadeen dabadeed bayinaatkana waxa weeye waa mucjizaadkii ay rususha wadatay nebinimadoodii iyo risaalanima rasuulnimadoodana ka markhaati kacayay weeyaan markay u timid dabadeed oo xujadii ay arkeen dabadeed mucjizaadkii ay ogaadeen ma ayna dagaalameen weeyaan walaakin ikhtalafuu walaakinse ikhtalafuu way iskhilaafeen oo ummadihii baa dhexdooda iska khilaafay way iskhilaafeen marka macnaheedu waxa weeye walaakin ikhtalafuu istinahaan oo laakinta laleeyahay jumlada shardiyada ahe hore ee walow shaa allahuda la yidhaahdo baan ka istisnoonaynaa walow shaa allahu maqtatala aladiina min bacdihim min bacdi maa jaathum albayinaatu baa layidhi walaakinse yani aliqtitaalu naashiun dagaalkii mid dhashay weeye wuxuu ka dhashay oo dhexdooda ka dhashay can ikhtilaafihim iskhilaafkoodii oy ayagu ku kala tageen oy maaragtay qaybsameen sababteedabuu dagaalkaasi ku dhashay adoo yidhoo kale la mid tahay weeyaan walaakiinse ikhtalafuu way iskhilaafeeno qaarna mu'miniin bay noqdeen qaarna kaafiriin siduu allah noo sheegay fa minhum waxaa ka mid a marka dadkii man dad baa ka mid a aamana allah rumeeyey wa minhum waxaa ka mid a man kafara kuwa gaaloobay oo rusushii iyo mucjizaadkii la timidba ku diiday oo allah ku kufriyey ayaa ka mid ah wey marka sababkaas ayaa keenay inay dadku dagaalamaan taasaa keentay weeyaan mar labaadu haddana rabbi leeyahay walow shaa allahu alla haddii uu dooni lahaa allah subxaana wa tacaala haddii uu dooni lahaa muxuu dooni lahaa cadam iqtitaali inaynan dagaalamin hadduu rabbi dooni lahaa maqtataluu ma dagaalamin isma laayeen yacni maaragtay koxkox ma ay dagaalameen wey walaakinase allaha alle yafcalu wuu uu falaayo wuu sameeyaa maa yuriidu wuxuu doono buu sameeya yacni allah subxaana wa tacaala xukunkiisi waxa hor istaagi karaa lama arko laa mubadila liqadaa'ihi walaa raadda lixukmi marka waa allah yafcalu maa yuriidu wayaxkumu maa yuriid wuxuu doono falaa wuxuu doono xukumaa marka mashiicadii ilaahay ayaa ku dhacday iyo iraadadiisii inay dadka sidaa u dagaalamaan marka aayaddan waxaad arkaysaa walow shaa allahuda waa la soo celceliyey sida zamaqshari uu leeyahay wuxuu leeyahay kararahu lita'kiidi arrintii in la xoojiye dartii ayaa maaragtay oo allah u soo celceliyey buu odhanaya waxaad arkaysa usluubkan hadda aayaddan ay isticmaashay yani hadalkii markii lasoo waday oo la yidhi walow shaa allahu maqtatala aladiina min bacdihim min bacdi ma jaatum albayinaatu yaa waxaa lasoo dhexgeliyey walaakin ikhtalafuu faminhum man aamana wa minhum man kafar hadal kalaa lasoo dhexgeliyey usluubkaas waa usluub carabta ay isticmaasho qur-aankana uu isticmaalo aayado badan aad ku arki karta weeyaan usluubkaas waxa weeye hadal bay maqsad shay muraad ay leeyihiin bay carabtu ka hadlaysaa markay shaygay muraadkay leeyihiin ka hadlaan ayay waxay soo dhexgeliyaan maqsad kaleeto muraad kale iyo dan kale ay leeyihiin bay soo dhexgelinayaan markay soo dhexgeliyaan ayay waxay doonayaan hadalkii hore oo hadalkan ictiraafka kasoo dhexgalay inay u noqdaan bay maaragtay doonayaan markaasay markay inay u noqdaan ay doonaan laba midba way yeelaan in cibaaradii lafteedii hore loo soo sheegay hadalkii lafdigii laftiisii la soo celiyo ama cibaaro u dhow ay cabiraan sida hadda masalan walow shaa allahu maqtatala aladiina min bacdihim min bacdi ma jaa'atum lbayinaatu baa lihi walakin ikhtalafuu ba soo dhex gashay faminhum man aamana wa minhum man kafar marka intaa la yidhi ba cibaaradii lafteeda haddana loo noqdo la yidhi walow shaa allahu maqtatala aladiina min maqtataluu baa lihi mar labaadaa loo celiyo marka qur'aankana usluubkaasi way ku badan yahay aayadda masalan fi suurati naxli ku jirtoo kale allah wuxuu leeyahy man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mطmaئinu biliiman walakin man sharaxa bilkufri walakin man sharaxa bilkufri sadra ila akhiri اlaaya soo ma jeed yani ila man ukriha waqalbuhu mطmaئinu biliiman walakin man sharaxa bilkufri sadra waa la soo dhexgeliyey shay muctarada ayaa soo dhexgalay taasoo kalea la isticmaalaa waxaad arkay masalan aayadda fi suurati maxamed ku jirto walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaءun mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilmin marka halkaa hadalka marayo ayaa waxaa lasoo dhexgeliyey liyudkhil allahu fii raxmatihi man yashaa markaasaa la yidhi hadalkiyaa loo noqday low tazayaluu baa la yidhi haddana kuwii horaa loo noqday cibaaradii cibaaro u dhowaa markaa la cabiray ee lafdigeedii laftiisii lama cabirin marka usluubkan oo aayaddan ay ku socotaa waa usluub carabtana isticmaasho qur-aankana uu isticmaalo weeyaan walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa yani inaysan dirinin dadkii maqtatala ma dagaalamin aladiina dadkii min bacdihim rususha gadaashooda ahaa min bacdi maa jaa'atum markay u timid dabadeed albayinaatu xujooyinkii iyo mucjizaadkii nebinimadooda iyo rusushooda caddaynaya markay u timid dabadeed ma aynan maaragtay isma laayeen isma isma dileen walaakinse ikhtalafa way iskhilaafeen khilaafkaas baa marka wuxuu keenay dagaalkaa ka dhashay weya maxay isku khilaafeen fa minhum man aamana waxaa ka mida dad alla rumeeyey rusushiisa rumeeyey iimaankiis iimaankii allah la rumeeyey qalbigiisa oo ku sugnaaday wey wa minhum waxaa ka mida man kafara kuwa gaaloobay oo rusushii beeniyey allahna ku kufriyey shirki u sameeyey baa ka mid ah sidaas buu marka dagaalku ku dhashay weya walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa inaynan dagaalamin maqtataluu ma dagaalameen walaakinase allaha alle yafcalu wuu falaa wuu sameeyaa maa yuriidu wuxuu doono buu sameeyaa isagaa qadaray in ay dagaalamaan sidaas baana maaragtay yani xikmada ilahay ay ku durarsatay weeyaan walidalika sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi wuxuu leeyahay markuu aayaddan fasirayo yani wuxuu leeyahy walamaa ahbara can kamaali rusuli وما أعطاه من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة ودعوتهم إلى الخير واحدة كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمة على تصديقهم والقياد لهم لما أعطاه الله من البينات يعني التي على مثلها يؤمن البشر هذا الكاسولية مركز ولكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم فوقع الاktilaaf byn اlأmam wuxuu leeyahay hadalkiisa markaa soo khulaaseeyo allah markuu rususha ka waramay kaamilnimadooda iyo wixii fadli uu ku khasisay markuu rabbi ka waramay diintooduna inay mid tahay uu noo sheegay khayrka ay dadka ugu yeerayaanna uu mid keliya yahay markuu intaa noo sheegay waxay ahayd arrintaasi keensanaysay yani muqtadaheeda uu ahaa in ay ummadu kulmaan rumaynta rususha inay ku kulmaan bay ahayd buu leeyahy inay rususha u hoggaansankeeda ay ku kulmaan bay ahayd maxaa yeelay aayaadka ilaahay uu siiyey mucjizaadka uu siiyey sababtooda inay ugu kulmaan oo dadku markay arkaan ay ku rumeeyaan laakiin dadka badankooda siraadkii mustaqiimkaa bay ka inxiraafeen markii dariiqadii rususha ay khilaafeenna fa waqaca alikhtilaafu bayna alumam ummadihii dhexdoodii dagaal inay dagaa khilaaf ayaa dhexdooda dhacay marka sidaasay u dagaalameen taasaana keentay buu leeyahay ikhtilaafka iyo maaragtay dagaalka arrinkaas ayaa keenaya buu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an ya'tiya yawmun laa baycun fiihi walaa khulla walaa shafaacatun waalkaafiruuna hum alzaalimuun yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiye allah iyo rasuulkiisa dadkii rumeeyo anfiquu bixiya mimaa kii xaggii wax ka bixiya razaqnaakum aan idinku irsaaqno on idin siinay risqi ahaan aan idiin siinay wax ka diida من قبل أن يأتي انتونا إيمان هرتي يوم مال أين إيمان مالك كاسو لا بيع بيع يحكى إبسشو فيه تحديث أولا أهين ولا خلة صاحب النمو ولينمنا فيه تحديث أين أهين ولا شفاعة شفاعة أو قفك قفك كرؤوس شفيعنا تحديث أين أهانين والكافرون قال ذي هم أيها الظالمون ذلك ظالمين توا أيها ويا أيضا الله سبحانه وتعالى وحنه أمريا الدومدي سوق أمريا إن جدك إلهي وحكم بحياة مرك أنفقوا مما رزقناكم أمين مفعولك أو شيء وضد لقب حناية أيا الله جري وحوي وسبيل الخير وضد خيرك وحكم بحياة maxaa yeelay duruqu lkhayraat aada u badan yihiin wadooyinka khayrka aljihaadu fii sabiili illahi wax ku bixi xoolihii waajibkii zakadii lagugulahaa dhiibo dadka iska lahaa sii sadaqadii tatawuca ahayd bixi intaba way wada kulmin kartaa marka waxay leeyihiin xadfu lmafcuuli yufiid alcumuum yani mafcuulka oo la gooyo wuxuu faa'iideeya tacmiim waxa la yidhahda buu faa'iideeya inay waxaan caam yihiin ayay faa'iideynaysaa walidaalika nafaqadani tii waajibkana way ku dhici tii tatawuca ahayde sunnada ahaydna way ku- way ku dhacaysaa weeyaan marka jidka ilaahay wax ku bixiya ayaa loo jeedaa anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnoon idin siinay wax ka bixiya yacni isagoo dhan wada dhiiba laydinma dhihin mintii bacdiyada ahayd baa la gelshay wax ka dhiiba baa laydin leeyahay xoolihiinna wax ka dhiiba min qabli an ya'tiya intuusan imaanin yowmun maalin maalinkaasoo laa baycu fiihi yacni maalintaas qiyaamaha ah oo marka loo jeedo dhimashadaada marka aad dhimanayso loo jeedo intaadan dhiman ka hor bixin maxaa yeele haddaad dhimato qofka maxaa la yidhahdaa man maata qaamat qiyaamatuhu baa la yidhahdaa mar haddaad dhimato soo noqon mayso adduunka ku soo noqon mayso wax dambo aad dhiibayso iyo maarata inta adduun laguu soo celiyo aad sadaqaysanaysana ma jiro intaanad dhimanin ka hor wax bixi weeyaan wax dhiib sidaasuu allah leeyahay maalinkaas marka yowmalqiyaamaha ah waa maalin camalka adduunka aada hormarsato oo keliya uu ka horeeyo kaan baa ku anfacayo wixii aada hormarsato hadday sadaqa tahay hadday daacaad kale tahay wixii aada hormarsato unbaad berrinta wax maaragtay ku anfacayo weeyaan marka maalinkaas allah wuxuu ku tilmaamay yowmun laa baycun fiihi wax beecahoo dhexdiisa dhacayaahi ma jiro yacni waxaa loo jeedaa dad wax kala gadanayo lama arko waa la yidhaahdaa ama waxay culammada ku fasiraan yacni qofna maalintaasi naftiisa ma gadan karo ma soo furan karo xoolo uu leeyahay yacni maaragtay ou haystana ya xoolo uu leeyahay mid naftiisa kusoo furan karaa ma aha oo cadaab kaga fakin karaa ma aha marka maalinkaas beec ma jiro walaa khullatun saaxiibtinimana aysan fiihi dhexdiisa ahayn leanna khullada waxaa la yidhaahdaa وخالص المودة لهذا جعيلك يعني مارتي كيس الصافقة هي خل لوجه داويا مركز تاسنا وحبا ما أنفعيسو صحيبك ما أنت سحكو ما قبنكرو وحكو قبنكر لما أركوين ولا شفاعة شفاعة ما جرت ما أنت أو وحكو أنفعيسو يعني خل ما جرت صاحبك مارتي الدنيا ده مركز لجوغي صاحبك وكا وكا عرسا ما أنت عدو بس كل نقوانا يناديس ندرك مؤمنين أين سبع الله أوليه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ذكر المتقين تموي أنت كان عدو بس كل قرية يومية ولا شفاعة شفاعنا فيه تحديث أين معاني شفاعنا مجرته شفاعنا اسمك منفية لدينا يوم وشفاعة الكفار كفارتا شفاعة ما أنت أنفعيسها مجرته وشفاعة أنفعيسه لما أركب فما تنفعهم شفاعة الشافعين miduu ilaahay leeyahay weeyaa subxaana watacaala amaa shafaacada dadka mu'miniinta ah way anfacaysaa insha allahu tacaala ayadan baa ku arki doona soo socota haddii ilahay yidhaahdo marka intaas maalinta aynan jirin oo wax mid anfacaya aynan jirin war dadiyow hadda wax dhiibo oo ilaahay jidkiisa wax ku baxsada saasaa la leeyahay qiraa'at ljumhuur waa qiraa'adan hadda aan akrinay oo maaragtay in la godo yawmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca la yidhahdo inta la godo la tanwiiniyo waa qira'at ljumhuur wey ama ibnu kasiir iyo abu camar waxay akhriyaan in la kordhigo sida qira'adaas soomaalida ay akhriso kale tanwiinna aanan la saarin يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ليرهده وأنا تمويل لما شقل معنا صارين وياه marka maalinka hortiis wax dhiiba buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka waa xasi iyo boorin iyo tirtirsiin dadka lagu tirtirsiina inay wax dhiibaan weeyaan walkaafiruuna gaaladii hum ayaga azaalimuuna kuwa dhaalimiinta ahoo naftooda dulmiyey weeyaan leanna dulmiga waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii gayri mawdicihi shayga booskiisii boos aan ahayn oo la dejiyo ayaa dulmiga la yidhaahdaa marka cibaadadii rabbi iska lahaa ayay inta ka wareejiyeen bay axadan lahayn oo makhluuq ah oon cibaadada astaakilin ayay caabudeen marka dulmigaasay la yimaadeen waxaa la yidhahdaa yani kullu kaafirin waa haalimu linafsi kaafir kastaba naftiisa uu dulmiyey maxaa yeelay naftiisa ayuu gaalnimadaas wuxuu sabab ugu noqday gaalnimada sababteeda ayuu halaag sabab ugu noqonaya weyaan halaag bay sabab ugu noqon walidalika ibn abi xaakim cataa ibnu dinaarba wuxuu ka warinaya inuu oran jiray aayadda markuu akriyo wlkaafiruuna hum aalimuuna markuu akriyo cataa wuxuu oran jiray alxamdu lilahi aladi qaala wlkaafiruuna hum aalimuun walam yaqul waalimuuna hum lkaafiruun allahba mahad iskala yiri wlkaafiruuna hum aalimuun gaalada ayaa aalimiin ah yiri ayaa mahad iskale oo aanan oranin aalimiintu waa kufaar aanan oran maxaa yeele dulmi fara badana naga dhacayo buu leeyahay marka ilaahigaasaa mahad iska leh buu leeyahay maarata allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayatulkursi baa la yidhahdaa magacaas aayatulkursi baa loo yaqaanaa waxaana maaragtay magaceeda laga soo qaatay wasica kursiyuhu samaawaati waalard aayaddaasaa laga soo qaatay aayaddaas qaybteedaas baa magaca laga soo qaatay ku dhex jirto waxay kulminaysaa aayaddan sida ibnu katiir uu leeyahay yani cashra khisaalin oo cashru jumalin mustaqila toban jumlo oo mustaqil ah ayay mid walba kulminaysaa toban jumlay ka hadlay allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum allahu laa ilaha illa hu waa jumlo wey alxayu alqayuum waa jumlo labaad wey laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waa saddex wey lahu ma fi samaawaati wama fi lardi waa afar wey من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وشنوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم واللحوي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وتضبوي وسع كرسيه السماوات والأرض وسديدوي ولا يؤوده حفظهما وسقالوي وهو العلي العظيم وطبن كاسوية marka tobankaas khaslo oo jumlo oo waaweyn ayay kulminaysaa aayaddan wey qur-aanka nooc sidaas oo kale baa jiro aayadda masalan fii suurati shura ku jirto oo kale macnahaasoo kale bay tilmaamtaa iyadana markuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala yani uu ku oranayo aayadda wuxuu leeyahay falidalika fadcu aayaddaas toban khisle iyadana kulminaysa falidalika fadcu waa halmi wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأفروي وأمرت لأعدل بينكم وأشنوي الله ربنا وربكم واللحوي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وتضبوي لا حجة بيننا وبينكم وسديدوي الله يجمع بيننا وسقالوي وإليه المصير مركا قرآن كان نوع يدع سوكالة وأي كبضان تهي يعني سلا سوكالة طبعا طبعا كاس لو بحض له هذا كبضان تهي ويا سيبه مركا كم يتهي الله ألي الله لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لقو عابده مجره ilaa huwa isaga mooye axad kale oo cibaado astaahilo oon allah ahayn lama arko marka yani waxay tusinaysaa allah inuu yahay huwa almutafaridu biilahiyati iyo inuu yahay lijamiici alkhalaa'iq khalaa'iqdoo dhan inuu ilaahay allah macbuud oo u yahay ayay halkaasi ku tusinaysaa weyaan alxayu allihii nool wey waa xayi wey xayun fii nafsihi laa yamuutu abadan waa alla xayiya oo baaqi ah oon weligii dhimanaynin weeyaan alqayuumu allihii yani maxaa la yidhi alqayuumu u istaagid badan wey linafsihi buu u istaagaa walijamiici alkhalaa'iqi buu u istaagaa qayuuma la yidhahdaa facuul waay marka يعني القائم على نفسه القائم بذاته بل هذا allaha naftiisa u taagn u taagnida badan weeyaan oo waxa uu u baahan yahay aanan jirin oo khalqigiisa ah khalqigiisa wuxuu u baahan yahay aanan jirin ama al waxaa kaloo la yidhaha almuqiimu likayrihina waa la yidhahdaa waa qayuum oo allah uta maaragtay yani toosinta khalqigaas qayuum oo u taagan wixii khalaa'iqdii isaga ka soo hartay ayaa la yidhaahdaa yani alqaa'imu bitadbiiri lkhalqi khalqiga iyo xidbintiisa maamulkooda allah u taagan weeyaan alqayuumu bimacna alqaa'imu allah u taagan waa taas weeyaan walidalika allah wuxuu leeyahay ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هدينا الله أوصل حفظه سئي رعايته سئينا تجري لحين سماوات كسلا وما تاقنا دين دول كنساء ومجري الله ما مارك أتاقن ما ملكه دي تدبير تودي خلق الوضع أتاقن ويا ولذلك لفظ القيوم ليلاله وحسوق لي العلماء ليهن صفات الأفعال كلها صفات كلها صفات الأفعال الله ليه dhammaanteeda qayuumiyadaasay soo galaan weya maxaa yeelay horta hore waa qaa'im binafsihi naftiisa u taagan yaho cid oo u baahan yahay male uu ka dartoonaada can jamiici lkhalqi makhluuqaadka oo idin uu ka dartoon yahay allah subxaana watacaala marka labaad waa qaa'imun bijamiici almawjuudaat wax alla wixii makhluuq sheegtoo dhan allah u taagan wey asagaa haysiiyey asagaa baaqi yeelayo waxay u baahan yihiin oo dhan uu u dhamaystiraa waa taasaa loo jeedaa weya marka alqayuum الحي الله النالوي القيوم ولينا نولانا يون القيوم ان نفسي سؤتاغن خلقي أتاغن ويا ما ملكودي تدبير تودي وحسين تودي نولين تودي أسرع اسكر الله سبحانه وتعالى قيوم يدي سوحكم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه الله مقبته سنة لولا وحلي لها أما جمانيو مقبته ولا نوم هردنا إلهي مقبته سبحانه وتعالى السنة waxaa la yidhahdaa النعاas baa la yidhahdaa نucaaskana waxaa la yidhahdaa ma yataqadamu min النوم min الفطور واطباq الcaynayn ay ku tacriifiyaan yani waxa hurdada intaysan ku qabanin lulada ku qabanayso oo maaragtay daalka qofka uu daalayo oo indhihiisi marmar ay isku dhagaayeen haddana uu kacayo oo kale iyo taasaa la yidhahdaa gamaniya waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa lulana waa la yidhahdaa weeyaan haddii laakiin u qalbigu u dego hurdada ay u degtaa nawmaa la yidhaahdaa walidaalika nawmka markay tacriifinayaan waxay ku tacriifiyaan ku qeexaan athiqalu lmuziilu lilquwati waalcaqli culayska qofka fuulayo ee marka awooddiisa oo dhanba kala daadinayo zuulinayo ma ujeedaa yacni caqligiisii xataa daboolayo baa la yidhahdaa hurdadiis hurdada hadduu galo khalaas wey hurdaa la yidhahdaa taasuna waa nawm wey walidaalika النوم أقوى أقوى من السنة أسرع كحب بدن هردنا كحب بدن لولا أما كمان يدا يدا كحب بدن ويا مرك الله بدر إله سبحانه وتعالى مستحيل كي هاي لا تأخذه سنة ولا نوم لولا ما قبته يا كمان مدنا هردنا ما قبته الله سبحانه وتعالى هذا إمام مسلم في صحيحه وقوة رناي وكذلك إمام أحمد في مسنده وقوة رناي ابن ماجه في سننه وقوة رناي عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى الأشعري وحليه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات نبي أن أي دحل أن استاغي أفر كلمة أيونا كهب ليوي مرك كلمة محل شاكي عن كلامنا وحوي وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله ما هرده هرده رسول قالوا معه وحق مارس وحبون معه ما ما دعي سويا يخفض يعني القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني الرواية تسلح على الثلاثة انت سو ما عرفتي نبي كسي الشيء مرك محل شاهد كان وحوي الله ما هرده هردر وما هبونه سورة قبل ما أها سدع الله وكلا ما أها محايا وخلاف سيهي الله سبحانه وتعالى الدوم ديسا له الله وحوليه ما في السماوات وما في الأرض يعني سمدها وحي تحدو ده هذا ومخلوقات أبو ربي لي أدومي ويدينوي ملائكة وأدومه أجرام تفلك جاه قرح لي ضيحة يفرق يعدها واوين كم دين وأدومه الله بيأخذ عن أمر في سقاطه وما في الأرض ملك تحلي زوحي أهادينا الله بأسكله فأعطوا تصرفه addooma ay u yihiin qahrigiisa iyo taxta qahrihi wa mulkii wa sultaanih ayay ku sugan yihiin wey waxa dhulka ku sugan oo bani aadamkii aho jinnigii aho xayawaanaadkii aho buurihii aho dhulkii aho wax la tirin kara makhluuqaadkaasoo idil allah baa subxaana watacaala addoommo u yihiin weeyaan man da aladii yashfacu cindahu ila biidni man waa kuma daa midkani alladii kii ah yashfacu shafeecayo cindahu alla agtii shafeecayo waa kuma ilaa biidnihi ilaa min bacdi idnihi markuu rabbi u idno dabadeed mooye qofka shafaaci kara ilahay agtiisa waa kuma weeyaan ma jiro istifhaamku istifhaam inkaariya la yidhaahdaa yani waa la- waa la diidayaa weeyaan waxaa loo jeedaa laa axada min cibaadihi yaqdiru calaa an yash cala an yashfaca ila min cindi ila min bacdi idnihi qof awoodi kara inuu shafaaco addoommadiisa ka mid a ma jiro ilaa ilahay inuu idno mooye shafaacada marka waxay tusinaysaa allah inuu iska leeyahay qur-aanka sidaasuu rabbi noogu sheegay shafaacada yaa iskale allah baa iskale inuu leeyahayna allah noo sheegoo yidhi qul lilaahi shafaacatu jamiica allah baa iskale jama- shafaacada dhan lahu mulku samaawaati waalard shafaacada dhammaanteeda isagaa iskale markaasuu addoommadiisa qofkuu doono ku karaameeya oo ku ikraama ku sharfa sida rususha sida ambiyada sida malaa'igta sida dadka saalixiinta ayuu siiya ayaguna markii lagu karaameeyo la is- shaf- la siiyo ma ahan inuu qof walbaaba wuxuu rabo iska samaynaye qof allah uu ka raadi noqday oo shafaacada uu in loo shafeeca uu rabbi ogolaaday ayaa loo idnaayo oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel u shafeecaba dad hebel u shafeeca baa la odhanaya ولذلك waxaa tusinaya inay sidaa tahay yani allah wuxuu leeyahay yani wakam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shay'a ila min bacdi an ya'dana allahu yani markuu rabbi idno weye laakiin you u idnaya liman yashaau wayarda qofuu rabbi doono raadi ka yahay weeyaan dadka u shafeecayaan allah uu noo sheego wuxuu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa daduu raadi alle ka yahay mooye cid kale uma shafeeci karaan marka shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa iska leh qiyaamaha yuu yahay dadka ugu liibaanta badan oo ku guulaysanayo waa qofka isagoo mukhlis ah isagoo muwaxid ah isagoon shirki wadanin qiyaamo tago qofkaas wey oo macaasi la tegey kaa weeyaan sida xadiiskii saxiixaanka ku yaalay yani maaragtay ee bukhaari iyo muslimba ay warinayaan xadiida abi hurayra oo abu hurayra leeyahay nabigaa waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuul allah man ascadu nnaasi bishafaacatik yuu yahay qofka ugu shafa shafaacadaada maaragtay ugu liibaanta badan oo ku guulay aada ugu guulaystaa waa kuma markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi laa ilaha ila allahu keliya laguma sigin khaalisan min qalbihi baa layihi yani markuu laa ilaha illa allah odhanayo ikhlaasay ka tahay ilaahay dartii oo cid kale lama wadaajinayo taasoo kale weeyaan uma in maaragtay shafaacada oo maarata ambiyadu shafeecayso xadiidkii dheeraayo maaragtay bukhaari iyo muslimba ku sugna xadiid shafaaca oo aada u tiro bad yani saxiixa ahaa muslim iyo keyrkiiba ay wariyeen xadiidkaas waad ogtihiin xataa nebigu wuxuu leeyay dadka aan u shafeecayo waa la ii tilmaamaya waxaa la leeyahy intaas xad baa la ii samaynaya xad baa la ii xadaynayaa buu leeyay wuxuu yidhi yani xadiidku uu dheeraa aad yani wuxuu ka mid ah inuu yidhi uma aatii taxta alcarshi carshiga hoostiisaan tegaya faakuru saajida markaasaan sujuud la dhacayaa buu yidhi waa sujuudaya ilaahay buu ammaani intuu ammaan doono buu ammaanaya markaa ka bacdi buu marka ammaanta la ii furo aya oo allah aan ammaano ayaa la igu oran buu yidhi irfac ra'saka waqul tusmac washfac tushaffac madaxaaga nabi maxamedow kor u qaad dheh waa lagaa aqbalayaa waa lagaa yeelayaaye shafaac shafaacadaada waa la aqbalayaaye ayaa lagu yidhi markaasuu rasuulku yidhi fayuxaddu lii xaddaa soo ma jeeda xad baa la ii samaynaya intaasaad u shafeeci kartaa baa lai leeyahay markaasuu ilaahay sababteeda jannada ku geeyaa buu leeyahay marka shafaacada allah baa iska leh ciduu doonoona ku ikraamaa ee qof bani aadamna la weydiisanayo ma jirto weeyaan hebela ii shafeeca qof bani aadamna kuu shafeeci kara ma jiro ilaa ilaahay inuu idna mooye yaclamu allah wuxuu og yahay maa bayna aydiihim dadka hortooda wixii ahaaday wamaa khalfahum makhluuqaadka gadaashooda wixii ahaaday maa bayna aydiihim wax alla wixii hortooda ahaado dhan ogyahay maadigoodii tegey yani wamaa khalfahum wax gadaashooda ah waa mustaqbalkooda soo socday iyo waktiga hadda ay joogaan intaba rabbi waa ogyahay subxaana watacaala waa ka warqabaa zaman kasta kulligii makhluuqaadkaas oo dhan cilmi uu ilaahay ku koobay subxaana watacaala weeyaan sida allahba malaa'igta uu kaga xikaayoonayo odhanayaan wamaa natahazalu ila biamri rabbi lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalika wamaa kaana rabbuka nasiya sidaasay yidhahdaan marka allah makhluuqaadkiisa cilmi buu ku koobo waa og yahay wax alla wixii cilmibu ku maaragtay wixii ka horreeyey wax ka dambeeya cilmibuu ku koobay weeyaan walaa yuxiituuna dadkii ma koobaan bishayin shay oo min cilmihi wax un cilmigiisa ka mid ah min cilmihi alle cilmigiisa ka mid ah shay ka mida ma koobi karaan weeyaan ilaa bimaa shaaa wuxuu rabbi doona mooye ilaa bimaa shay mooye shaaa uu rabbi doonay marka yani walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi laba macnaba mufasiriinta way ku fasiraan laba macnaba way ku fasiraan yani waxay leeyihiin yani allah cilmigiisa oo xagga daatadiisa iyo sifaatkiisa ma ogaan karaan ilaa allah wuxuu ogeysiiyey oo rususha uu ugu sheegay oo u taalac siiyey mooye si kale m ma ku ogaan karaan waxyigaasi ku ogaanaya oo markaas waxa weeye waxay lamid tahay aayadda fi suurati taha ku jirto walaa yuxiituuna bihi cilman taasoo kale wey allah daatadiisa cilmi kuma koobi karaan iyo sifaatkiisa wuxuu rabbi inta sheegay naftiisa oo maaragtay ambiyadiisa iyo rusushiisa u waxyooday mooye wax kale ogaan karaan lama arko ama in la yidhahdo cilmiga halkan waxaa loo jeedaa waa bimacna almacluum shaygii la ogaa shayga la ogaanayo waxyaalaha qaybiyaadka oo dadka ka maqan kaasaa loo jeedaa marka macnihii wuxuu noqonaya walaa yuxiituuna khalqigii ma koobaan bishayin wax un oo min cilmihi alla cilmigiisa ka mid ah ma koobi karan oo qeybkii ah ilaa bimaa shaaa alla wuxuu doono mooye oo markaa rusushii oo u sheego u daahiriyo rusushii iyo ambiyadii oo u waxyooday oo u daahiriyo u muujiyo mooye wax kaleeto oy maaragtay ka ogaan karaan lama arko marka aayaddaas waxay la mid noqonaysaa caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin aybka ilaahay baa iska leh aybkana cid oo u muujiye lama arko ilaa qofku raadi ka noqday oo rasuula oo waxyi ugu sheega mooye wasica waxaa waasac uu waasac noqday kursiyuhu alla kursigiisa asamaawaati samadihiibuu u waasac noqday walardi ardadiibu walarda dhulkiibuu u waasac noqday bimacnaa samaawaadka iyo ardada markii laisku daro kursiga ilaahay baa ka weyn kursiga allah ayaa ka waasacnimo badan oo ka weynin badan weeyaan haddaba kursiga maxaa loo jeedaa mufasiriinta macaani badanay sheegaan laakiin hal macno un baan kasoo qaadanaynaa oo cabdullaahi ibni cabbaas uu ku fasirayo oo maaragtay xaakimna oo warinaayo fii mustadrakihi ouna leeyahay yani asarkaas waa mawquuf cala bni cabbaasin wey cabdullahi ibni cabbaas mawquufkuyo ku eg yahay wuxuuna leeyahay waa calaa shardi shiikhayn mana ayna soo saarin laakiin shardigooda kusoo saaray buu odhanaya imaamu dahabina waa ku waafaqay calaa shardi shiikhayn oo ku waafaqay وكذلك ابن أبي شيبة باورنا في كتاب صفة العرش أي كورنا الشيخ أحمد محمد شاكر نو تصحيح مارتي وحوليه هي هذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس عبد الله بن عباس مثل قصة ابن هذي وموقوف كان وكاوي كاتل ودي سنين ومحي كرسي وحالي هذا هو موضع القدمين عبد الله بن عباس لا سكوف السنين وحوليه الكرسي موضع موضع القدمين labada lugood booskeedabaa kursi la yidhaahdaa kursiga allah waa kaas weeyaan carshiguna wlcarshu laa yaqdiru axadun qadra carshigana yani weynankiisa cid qiyaasi kartaa lama arko oo kasii weyn yahay marka kursigaas oo rabbi sheegtay mawdicu lqadamayn yani waxaan ujeeda oo hadda ilahay qur-aanka noogu sheegay cabdullahi ibn cabbaas baa noogu fasiray tarjumaan lqur'aan wa xabru hadihi lumma ayaa ku fasiraya mawdic alqadamayn marka kursiga waa khayr alcarshi wey carshiga ma aha carshigu waa ka gooni kursigu waa mawdic alqadamayn sida cabdullahi ibn cabbaas uu ku fasiray yani taasaan u daysanaynaa wey wasica alla uu waasac noqday kursiyuhu allah kursigiisa asamaawaati waalardi buu ka waasac noqday weeyaan walaa ya-uuduhu yani ma cusleeyo allah subxaanahu watacaala xifduhumaa samaawaadka iyo ardada iyo kursiga iyo wax lamidka allah ma cusleeyo subxaana wa tacaala cidbintooda weeye iyo ilaaladooda weeye marka ficilkan oo ya-uuduhu ah min aadahu shayu baa la yidhahdaa halkaasaa laga keenay min aadahu shayu ya-uuduhu awdan alawduna waxaa la yidhahdaa afiqalu culayskaa la yidhahdaa weeyaan marka walaa ya-uuduhu ma cusleeyo laa yufqinuhu walaa yashuqu mana dhibo weeyaan xifduhumaa allah ma dhibo xifduhumaa yani samaawaadka iyo ardadii xiblintoodii ma dhibo allah subxaana watacaala iyo wixii makhluuqaadoo dhexdooda ku sugnaa ma dhibayo bal sahlun calayhi yasiirun ladayh waa shay fududoo ilahay agtiisa ku sahlan weeyaan walaa ya-uudu xifduhumaa wahuwa allah alcaliyu allihii sarrayn badan wey oo addoommadiisa kaga sarreeya bidaatihi calaa jamiici makhluuqaatihi daatadiisa kaga sarreeyo wey oonan addoommadiisa ku dhex jirin alcaiimu allihii weyn wey alkabiiru lmutacaal yani kibriyaagiisa iyo jalaalkiisa ayuu rabbi la wen yahay subxaana wa tacaala laa shaya acdamu minhu wax ka weynin badanna ilaahay ma jiro subxaana wa tacaala weya laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min alhay faman yakfur biاطaaguuti wayu'min billah faqad istamsaka bilcurwati lwudqa la tisaama lahaa wallahu samiicun caliim laa ikraha fi ddiini laa ikraha yani khasbin ma ahaanin fi diini diinka dhexdiisa khasab ma ahaanin yani intaanan intaanan laa ikraha fi diini gaarin aayaddan oo oo maaragtay aayat lkursi ah waa aayad runtii aada iyo aada cadiim ahoo weyn wey fadli badanna way leedahay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay fadaaisheeda marka lama soo koobi karo axaadiistu tilmaamayso laakiin qayb un baan ka soo qaadanayna waxaa ka mid ah xadiid yani imaamu lbukhaari fi saxiixii oo ku warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaam wakalanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bixifdi zakaati ramadaan zakaatulfitrigii oo bisha ramadaan lasoo ururiyey ilaalinteeda buu nabiga ii wakiishay buu yidhi hadduu abu hureyre yahay markaasu wuxuu yidhi faataanii aatin waxa ii yimid yani maaragtay mid yimaado ayaa ii yimid buu yidhi qof habeenkii habeennimadii anoo waardiyanaya baa mid ii yimid fajacala yaxfu min aطacaami wuxuu bilaabay inuu maaragtay raashinkii oo cantoobsanayo dardarsanayo qaadanayo markaasaa fa akhadtuhu qabtay buu yidhi waan qabtay markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi la arfacannaka ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam nabigaan kuu kor yeelaya calayhi salaatu wasalaam nabigaa arrinkaaga gaarsiinayaa buu yidhi maxaa yeele sadaqada uu iidiye baad xalaysaa markaasuu ninkii dhibaato sheegtoo yidhi yacni uu qabtay ninkii axadkii la qabtay baa wuxuu yidhi innii muxtaajun wa calaya ciyaalun weliya xaajatun shadiida yani waxaan maaragtay qof baahan baan ahay caruurna waan leeyahay dhibaato badanna waa ihaysaa oo shiddo adag baa ihayso abu hureyra waa u naxariistay markaasu wuxuu yidhi fakhallaytu canhu waa iska sii daayay yidhi orodka tagaayuu yidhi maaragtay mar dambaa u noqonin markii aan waa badiistay ayaa nebigu wuxuu ugu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa kii xalay aad qafaalatood qabsatay muxuu sameeyey xalay wuxuu sameeyey muxuu ahaa markaasaan arrinta u sheegay buu yidhi rasuulka ilaahayow shaka xaajatan shadiida wa ciyaalan faraximtuhu wakhallaytu sabiila yacni dhibaato badan oo sheegtay iyo maarata caruur iyo dhibaato inuu haysato oo u naxariisto waa iska sii daayay nabiga markaasu wuxuu yidhi amaa inahu qad kadabaka wa sayacuudu asaga wuxuu yidhi been buu kuu sheegay waa uu soo noqon doonaa waa kuu imaan doonaa buu yidhi markaasu wuxuu leey abu hurayra facaraftu annahu sayacuudu inuu soo noqon doono baan gartay liqowli rasuuli llahi sal alla alay wasalam innahu sayacuud mar hadduu nabigu yidhi waa soo noqon doonaa taasaan u gartay buu leeyahay saasaan maaragtay markuu sidaa yidhi farasatu habeenkii labaad baan maaragtay yacni aan ilaaliyey oon u cimil galay buu yidhi sugayay si aan u qabto ayaan u sugay buu yidhi markaasuu fa jaa'a yaxdu tacaama habeenkii labaad waa yimid raashinkiibuu urursaday oo qaadanayaa buu yidhi markaasaa sidii u qabtay markaan qabtay bu haddana hadalkii oo kale ayaan ku idhi la arfacannaka ilaa rasuuli illahi sala alla alay wasalam nabigaan kuu koryeeli markaasuu sidii oo kale dhibaatada u sheegay anigana waa u naxariista ood kasii daayay buu yidhi haddana sidii baa marka nabigii subxi yidhi maa facala maa wuxuu yidhi yani ya abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa muxuu sameeyey kii xalay aa qabsatay intii baan haddana ku yidhi rasuulka ilah dhibaatuu sheegtay waa iska sii daayay markaasuu haddana nabiga hadalka kusoo celiyo yidhi yani amaa inahu qad kadaba wasayacuudu beenuu kuu sheegay waa soo noqon doonaa habeenkii saddexaaduu soo noqday markaasuu raashinkii urursaday markaasaan ku dhegay markaasuu markii aan qabtay oo habeenkii saddexaad ayuu maaragtay waxaan idhi nebigaan kuu koryeelayaa buu yidhi markii saddexaad wey markaasuu wuxuu yidhi yani waxaana waxaanad ugu tirool saddex jeer ma soo noqonayo waanad soo noqotay intaasna waa ku daynay markaasuu maanta wuxuu ku yidhi dacnii ucallimuka kalimaatin yanfacuka yanfacuka allahu biha idaa buu yidhi ninyahow maanta waxaan ku barayaa kalimaad ilaahay wax kugu taro ayaan ku bari doonaaye iska kay dhaaf oo nebiga ha ii geeni markaasaa idhi waa maxay waxa ay barayso wamaa kunna markaasuu wuxuu igu yidhi yidhi idaa aawayta ilaa firaashika faqra aayat alkursiy لا إله إلا هو الح... الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى دماس كده آخر بوية إلى دماس كرتو مركا دماس كرتو فإنك لن يزال عليك من الله حافظ يعني كزول ميسد الله حجي سين لقى إلى لنا يلقى دوري كزول ميسد بيروالو إلى لنا ولا يقربك شيطان حتى تصبح شيطانك مسو دواري إلى أتكوى بريسته انت مركو إيربو إيري fakhallaytu sabiila waan iska sii daayey buu yidhi nabigu uma geenin markaa subaxii nabiga u imid ayuu wuxuu ugu yidhi yidhi maa facala asiiruka albaarixa markaasaa inuu yidhi rasuulka ilaahay ow zacma annahu yucallimunii kalimaatin yanfacunii allahu biha yani kalimaad inuu ilaahay igu anfacayo inuu ibarayo ayuu ii sheegtay buu yidhi markaasuu nabigu weydiiyey war maxay yihiin markaasaan iska sii daayey buu yidhi ninkii maxay yihiin ii sheeg baa nabigu ku yidhi markaasuu xadiidka u sheegoo yidhi markaad yani firaashkaada tagto سورة آية الكرسي قال أخري هذا أخرسه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح سلا سويرو النبي عليه الصلاة والسلام مركو سلا يري أبو هريرة حضرك أو كدك يستبو حويري أما إنه صدقك وهو كذوب isaga wuxuu yidhi run buu kuu sheegay aayatul kursi haddaad akriso allah waa ku dhowraya waa ku ilaalinaya laakiin waa beenlow buu yidhi waa nin been mid been badan weeye ninka saa kula hadlay hadalkaas uu ku sheegay run buu kuugu sheegay laakiin waa beenlow markaasuu weydiiyo yidhi taclamu man tukhaatibu talaata layaali ya aba hurayra saddexda casho ninka aad la hadlaysay ma garanaysaa buu yidhi abu hurayrow markaasaa yidhi qultu la ma aqan markaasuu yidhi daaka shaytaan shaydaan buu ahaa midka maaragtay intaa saddexda habeen ay qabanayso weeyaan laakiin been beenlowna wuu yahay laakiin hadalku kuu sheego waa run marka fadliga ay leedahay aayaddani waxa weeyaan haddii qofka markuu gurigiisa tago habeenkii isagoo wayse qabaahi ou akhristo oo maaragtay sida nebigaba uu faray calayhi salaatu wasalaam mucawidataynka uu akhristo shaydaan habeenkaas ma taabto weeyaan ma taabana ilaa waaga uu ka baryo marka fadligeeda taas baa ka mid ah waxaa ka mid a fadligeeda xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibni maajaha ay warinayaan oo xasanu ligayrihi ah can asmaa binti yaziidin waxay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani ismu llahi alacdam fi haatayn alaayatayn magaca ismullahi alacdam la yidhaahdo labadan aayadood dhexdooda ku jiraa waa kuwe yani wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay aayaddaanu akrinaya allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum iyo aliflaam mim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum aayaddaas oo suuratu aali cimraan bilowgeeda ah iyo aayaddan allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum ayaa ismullahi alacdam ayaa ku sugan buu leeyahay weeyaan marka aayaddan fadligeeda aad iyo aad ayuu u tiro badan yahay yacni suuraddaas marka qofka muslimkaa salaadaha markuu ka baxo inuu akhristo guriga markuu joogo inuu akriyo shaydaan oo dhan kuusoo dhowaan maayo insha allahu tacaala qad tabayana rushdu min alghaybi laa ikraaha khasbin khasab fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin yani iskhasab oo bilfursa qofka lagu geliyo diinta ma ahaanin sidaasuu allah leeyahay marka laa ikraahadan laadani yani jumladu waa bimacna waxay qabtaa bimacna nafyi waa nafyi wey laakin waa bimacna nahyi wey ay laa tukrihu laa tukrihu nnaasa fi diini wey dadki laa tukrihu axadan fi diini qofna diinta ha ku khasbinina gelitaankeeda laa ikraaha iskhasbin ma ahaanin fi diini diinka dhexdiisa yani dadka ha ku khasbinina inay diinka galaan diinta islaamka ay soo galaan ha ku khasbinina baa laleeyahay sababtu waa maxay qad tabayana arushdu qad tabayana wuu caddaaday alrushdu hanuunkii oo iimaanka loo jeedo min alkhayi baadidii buu ka caddaaday weeyaan baadidii ayuu ka caddaaday marka alrushdu aliimaanu baa loo jeedaa walhayina alkufru baa hadda loo jeedaa waa gaalnimadeeday ka caddaaday islaamkii iyo kufrigii way kala socmeen qofkii rabaana islaamka islaamnimo u aadi kii rabana kufriga gaalnimada iyo maarata waxa lamidka ah yani maaragtay gaalnimadiisu sidaa u aadayaa weeyaan aayaddan marka mufasiriintu macaani badanay ku fasiraan mar waxay leeyihiin aayadani sidaas hadda aan u fasirnay macnahaasay marayaan mufasiriinta in badan oo ka mid a layskuma khasba diinka islaamka maxaa yeelay waxay leeyihiin diinta islaamku waa waadix xujadeedu way muuqataa yacni maaragtay waxay u baahan tahay in axad lagu khasbaayo gelitaankeedaahi ma jiro ilaahay qofkuu hidaayihii islaamnimo u garto oo qalbigiisa ku sharaxo iimaanka uu ku sharaxo diinta islaamka waa maaragtay waa qaadanaya qofkuu rabbi ka indha tiro oo qalbigiisa uu daboolana diinta islaamka qaadan maayo qalbigiisa waa ka fogaanaya waa ka xiran yahay sidaa darteed qofka hadduu qalbigiisa ka xiran yahay laguma khasbayo ilaa ilaa gal lama odhanayo weeyaan ibnu kaiir hadalkaasoo kale ayuu odhanaya ay laa tukrihu axadan cala dukuuli fi diin lislaam ha ku khasbinina diinta islaamka gelitaankeedu qofna fainahu bayinun waadixun waadixun dalaa'iluhu wabaraahiinuh diintiis xujooyinkiisu waa cadcad yihiin buu leeyahy laa yaxtaaju ila an yukraha axadun cala dukuuli fiihi yani ma ahan buu leeyahay uma baahna in gelitaankiisa dad lagu khasbaaxi ma leh buu leeyahay ilaa aakhir hadalkaasoo kaleo dheer buu uu tirinaya wakadalika sheekh naasir asacdi asagana sidoo kale buu odhanaya wuxuu leeyahay haada bayaanu likamaali diin alislaamiy diinta islaamka dhamays inay dhammaystiran tahay shay caddaynaya weeyaan waxa weeye wa annahu likama likamaali barahiinihi waitidaaxi aayaatihi wa kownihi huwa diinu alcaqli waalcilmi wa diinu alfitrati waalxikma wa diinu alislaaxi wal- wal- wa diinu alsalaaxi waalislaax wa diinu alxaqi waalrushdi yani hadal sidaasoo kale aada u dheer buu tirinaya diintan yani way dhammaystiran tahay xujooyinkeedii baa dhammaystiran aayaadkeedii baa cadcad inay diin caqliga iyo cilmiga waafaqsan tahay iyo ku tusin fitrada saliimka diinteedii inay tahay iyo xikmada diin islaax iyo wanaag loogu talagalay inay tahay diinka xaqa iyo rushdiga hanuunka loogu talagalay marka sidaa darteed wuxuu yidhi falikamaalihi wa qabuuli lfitri lahu dhammaystirka uu dhammaystiran yahay diinkani fitrada oo aqbashaan sababteeda laa yaxtaaju ila ikraahi ila ikraahi calayhi in dadka lagu khasbaa soo gala diintii ilaa wa ilaa lagu yidhaahdaa uma baahna buu leeyahay maxaa yeelay liana alikraaha khasbintu waxay ka timaadaa buu leeyahay inamaa yaqacu calaa maa tanfiru canhu lquluubu wax ay quluubta ka cararayso yani shay quluubta ay ka cararayso baa dadka lagu khasbaa laakiin waxay qalbigu rabo isagaaba doonanaya qalbigii weeyaan marka waytanaafa maca alxaqiiqati waalxaqi buu leeyahy yani kuwaas wax xaqiiqada kasoo horjeedo oo khilaafsan ayaa dadka lagu khasbaa buu leeyahy ama diinka islaamka fidradiibuu waa waafaqsan yahay marka cidna laguma khasbayo macnahaas waa macnaha ay mufasiriintu u badan yihiin waxay kaloo yidhaahdaan aayaddan waxay kusoo degtay ahlu kitaabka ahlu kitaabkay kusoo degtay oo weliba kuwa ahlu dimaha ah mar hadday jizyada dhiibayaan jizya dhiibayaanoo lacag baa laga qaadayaayo gaaladii muslimiinta ku dhex jiraan ilaa wa ilaa islaama bilaada la furto oo muslimiintu qabsadaan dadka sanka kama gelinayaanoo islaama ma oranayaan marka laa ikraha fi diinina ayagaa loo jeedaa hadduu rabo diintiisa isagoo muslimiinta ku dhex jiro faniisadiisuu galaya halkiisuu joogaya jizyaduu dhiibaya bas waa un maaragtay xoolahaas inuu dhiibaa laga rabaa oo naftiisii maalkiisa lagu badbaadinayo ama caqiidadiisa isagaa xor oo ah sidaasoo kale baa laleeyahy macnahaasna culammada way yidhaahdaan waxay kaloo leeyihiin culamada qaar ka mid a aayaddan oo mansuuka bay leeyihiin waa la nasakhay bay odhanayaan waxaana nasakhay aayaadkii jihaadka ilaahay uu ku faray ayaa nasakday bay odhanayaan oo ah allah uu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar waliyajiduu fiikum hilda waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaa nasakday ya ayuha nabiyu jaahidu lkufaara walmunaafiqiin waglud calayhim aayadahaasaa nasakhay bay leeyihiin calaa kulli xaalin macaanidaas mufasiriintu way ku fasiraan laakiin macnaha adharka waxa weeye waa nafyi oo bimacna nahyi loo jeedo wey laa tukrihu axadan fi diini diinka ha ku khasbinina qof maxaa yeele xaqa waa cad yahay ninkii rabaa isagaa soo gelayo weyaan qad tabayana rushdu hanuunkii wuu caddaaday oo wuu muuqday min alkayi baadidii oo kufrigii ah ayuu ka caddaaday oo ka muuqda faman yakfur qofka qofkii gaaloobo bitaaquuti taaquutka waxa la yidhaahdo qofka ku gaaloobaa oo wayu'min rumeeyo billaahi alla rumeeyo faqad istamsaka qofkaasi wuu qabsaday oo wuu ku dhegay bilcurwati xariggii alwusqaa ee maaragtay kalsoonida badnaa ayuu qabsaday kaasoo lamtisaama laha yacni maaragtay lugdhuum oonan u sugnaaninoo nusqaan iyo go'naan iyo midna aysan ku jirin xarig sidaas oo adag ayuu qabsaday weeyaan marka waxaa la yidhi faman yakfur bitaaquut taaquut marka maxaa loo jeedaa taaquutka qofka ku gaaloobaa la yidhi cumar ibn khataab taaquutka wuxuu ku fasira ashaytaan shaydaanka qofka ku gaaloobo jaabir ibni cabdillaahi markuu fasiraya taaquutka wuxuu ku fasiray kuhaanun kaanat tanzilu calayhim shayaaiinu yani kuwa kuhaanta la yidhaahdo oo shayaadiinta u waxyooto oo kayrkan ka waranaa yidhaahdo ka hadalnaa yidhaahdo kuwaas oo shayaadiinta ay ku soo degto kuwaasaa loo jeedaa dadka ku gaaloobo ka cararaa la rabaa labadaba yani labadaa riwaayo ibn abi xaatim ayaa warinaya weeyaan imaamu maalik oo kale wuxuu leeyahay taaquut waxaa la yidhahdaa kullu maa cubida min duuni illah wax allo wax ilaahay ka soo haro la caabudo ayaa taaquut la yidhaahdaa allah wixii ka soo haroo dhan oo la caabudaa waa taaquut buu oranaya marka tacriifta ama xadka ama qeexidda taaquutka tacriifta ibnu qayim aljawsiya raximahullah ayaa aad iyo aad u muuqata wey taaquut markuu qeexayo oo caddaynayo wuxuu leeyahay taaquut waxaa la yidhaahdaa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min matbuucin aw mutaacin fataaquutu kullu qawmin man yataxakamuuna ilayhi hayra allahi ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواقيت العالم يعني هذا الكاسولي وحول الطاغوت وحال إلى ذا كل ما تجاوز العبد حده كل ما جز... تجاوز به العبد حده وحكست أو أضانك السعودين تي لوغو تلقلي إنه سنطافن أو كتلابه oo ku xadgudbo soodintii oo tallaabo ayaa la yidhahda xuduuddii soodinta u dhaaf oo ah mid la raacay matbuuca ama mid la ateeco oo mutaacu ku tilmaamay markaasuu yidhi fataaquutu kulli qowmin umad kasta kulligeed taaquudkeedu waxa weeye man yataxakamuuna ilayhi hayr allahi warasuulih allah iyo rasuulkiisaa la raba in loo taxakumo xukunkaada iyo wixii doodiina iyo khilaafkiina iyo dadka inay u celiyaan allah iyo rasuulkiisa inay u celiyaan kitaabka iyo sunnada inay u celiyaan la rabaa hadday ka leexdaan oo xukum reerka kitaabka ilaahay aan ahayn ay u leexdaan waa taaquut bay raaceen weeyaan yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquuti waqad umiruu an yakfuruu bihi ayadoo la fara inay ku gaaloobaan taas waa mid wey aw yacbuduunahu min duuni illah ama cid ilaahay ka soo hartay caabudeen way baryeen way u qayshadeen maaragtay dhibka inuu ka qaadi karay aamineen iyo wixii lamida weeyaan aw yatabicuunahu calaa kayri basiirati min allah ama ayagoon xujo u haysanin ayay raaceen xujo ay ku haystaan amarka waa iska ateeceen kayo iska dabagaleen wuxuu yidhaahdo wuxuu u xalaaleeyey xalaaleeyaan wuxuu xarimay xarimaan kufri hadduu ku dhawaaqo kufrigay sii ayidaanay uscabtumaan iyo wixii lamid ah weeyaan aw yutiicuunahu fima laa yaclamuun waxaynan ogeyn annahu taacatu lilah inay taaca tahay ilaahay taacad ay taacadiis ay tahay shay aynan garanaynin ba iskaga ateecaan cibaado aanan ilaahay agtiisa ka sugnaanin oo rabbi maaragtay oo xaggiisa aynan yani oo rasuulka uusan la imaanin bay u jidaynaya markaasay ku raacaya marka taaquud noocaasaa la yidhahda waa tuqyaano sohrintii mid dhaafay weeyaan marka allah wuxuu leeyahay faman yakfur bitaaquuti taaquudka qofka ku gaaloobo ku kufriyo markuu kusoo kufriyo dabadeed wayu'min billaah alla rumeeyo yani mar kastaba fiiri qaacidadan waxaa la hormariyey alkufr bitaaquut waa laa ilaha ila allah sooma jeed laa ilaaha macnaheeda laa macbuuda bixaqi sooma cid la caabudaya ma jiro xaq lagu caabudayo ila allaha marka la sugay ila allah baa lii allah baa cibaadada loo sugay marka waxaa la rabaa alkufr bitawaaqiid qofka inuu horta hore wixii tawaaqiid uu kusoo gaaloobaa la rabaa ku kufri wixii ilahay ka soo haray uma alimaanu billahi la imow marka sidaasaa la rabaa hadduu qofka kufri ku jiray ama shirki ku jiray shaydaan buu caabudaye horta shaydaankaa kusoo kufriyo mawjada ha kusoo gaaloobo marka kabacdi ha soo islaamo haddii shahawaad iyo shayaatiin iyo wax daran uu ku dhex jiray iyo bidac shaydaan buu maaragtay ku ku ateecay shaydaanka ha kusoo kufriyo daaquudka marka kabacdi ilaahay ha rumeeyo walidaalika culamada markay suuraynayaan aayadan faman yak faman yakfur bitaaquuti wayu'min billah waxay leeyihiin qofka asagoo mutalabis bishirki ah oo ku dhex jira shirkigii ama macaasidii iyo bidcadii ku dhex jiraahi hadduu yidhaahdo iimaan iyo sunnaan labisanaya sunnadii iyo maarata iimaankii uu sheegto isagoo shirkigii iyo macaasidii iyo bidacdii iyo ku dhex jiraahi wuxuu la mid yahay qof yidhi maantoo dhan qof dhuxul ka shaqaynay oo dhuxul xamaalayay oo jirkiisa dhan iyo dharkiisii ay doorsoomeen sama bedelmaya qofka dhuxushaan badu maanta dhan ka shaqaynay waa isbedelay maarata jirkiisii isagoon qubaysanin oo wixii iska dhaqin labiskii cusbaabaan gashanaya hadduu yidhaahdo wasaq loo kasii qaadaya samaa dharka ka wasaqoobay dhar cusub hadduu qaato isagoo dhuxul wada ah kulligii isagana wada dhuxul oo noqon dharkiina waa hallaabaya marka saasoo kale u noqonaya marka alkufri bitaaquus macnaheedu waxa weeye dhuxushaan iyo wasaqda ku saaran ka qubayso markaa ka qubaysato dharkaagii nadiifka ahaa gasho marka macnaheedu wuxuu noqoni yani maaragtay quruxay kuu kordhinaysaa soomaha dharkaaga markaad gashato oo isnadiifiso taasoo kale bay ku miitaaliyaan waxaa la rabaa kufrigii iyo shirkigii iyo bidacdii iyo macaasidii dhanka kufriga halkaa ka tib marka aliimaanu billahi markaa la timaadid qurux baad ka qaadaysaa weyan laakiin adoo waxaan wata haddaad tidhahda iimaan baan sheegani sunnaan sheegani yani itibaac baan la imaani waa beeno waxba kama jiraan weyan foolxumo un bay kuu kordhinaysaa weyan faman yakfur qofka ku kufriyo bitaaquuti taaquudka oo shaydaanka ah qofka ku gaaloobaa oo wayu'min rumeeya billaahi alla rumeeya faqad istamsaka qofkaasi wuu qabsaday bilcurwati xarigii ayuu qabsaday alwufqa yani min alwasaaqati baa laga keenaa la yidhaahdaa yani xurug xarigii maaragtay lagu kalsoonaa oo wafqa kalsoonida badnaa xarigii kalsoonida badnaa ayay qabsadeen weeyaan marka alcurwat alwufqa maxaa loo jeedaa alcurwat lwufqa waa maxay culamada waxay leeyihin sida masala mujaahid oo kaleeto aliimaanu billahi buu leeyahy macaani isku dhudhown ay ku fasiraan suduud oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay alislaamu baa loo jeedaa saciid ibnu jubayr iyo daxaak markay fasirayaan alcurwat alwufqa laa ilaha ila allah baa la yidhahdaa bay leeyihin anas ibnu malik oo saxaabigaa markuu fasirayo alqur'aanu baa loo jeedaa buu leeyahy على كل حال أقواشها سوى الدم ابن كثير وحولية وكل هذه الأقوال صحيحة ولا ي... يعني ولا تنافي بينه بينه بينها واحد ديبان كما تحيثوا أرنا ياوية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أبو قبصري حرق كالسوني لبدنا أيو قبصري حرق داسو لا انفصام قئتان لها أين رسل نارين يعني ما عرفت عروضة حين أصب نانين الانفصام وحد إذا لو الانقطاع بالي هذا كلا قو أي لوجي ذا كلا قو ويان مركا الانفصام الانقطاع والانكسار لي هذا يعني واحد إلى هذا يعني انفصم الشيء إذا كسره وقطعه بالي هذا شيء قال وو كلا قوي مركا حرق قال ما كلا قو أي وحرق توصل إلى جنر إلى تقارتيني وإسلام النمذية أيو قرصدي ويان قو إتاق مصبناني ويان والله الله سميع الله مقلوي أدومدي سوركود الله مقلوي وح الله يعني أسواد هذا لقد كستهفها بنا الله سميع عليم الله علم له معرفة دعاء له علم كله وحي قلوبك كرسنايا علم كله مرك عدو البر إلهي وأبا المرين ويا الله ولي الذين آمنوا الله الله ولي الذين ذكي ولي ذي آمنوا الله رميي ذك مؤمنين تاها weligooda waa allah weligoodii wey yani waa naasirkoodii wey kii u gargaaraya weyaan alweliyu hadda waxaa loo jeedaa annaasiru walxaafidu ka naasirka u gargaaraya oo xifdinaya waa allah weeyaan yukrijuhum ilaahay wuu ka saaraa min adulumaati mugdiyaasha ayuu kasoo saaraa mugdiyaar buu kasoo saaraa ila nuuri iftiinkiibuu u saaraa dulumaadka la sheegaya waxa waaye dulmatu shirki ayuu maaragtay allah ka soo saaraa addoommadiisa muminiinta dulmat lkufri oo xaqoo la diido ayuu ka soo saaraa dulmat ljahli ayuu ka soo saaraa jahligiibuu ka saaraa ilaa nuur cilmi buu gaarsiiyaa dulmat shaki buu ka saaraa marka dulumaat baa lii waa la jamciye wey ila nuuri إلى نور الإيمان والإسلام أي الله ساراوية الله أدومني مؤمنين تا أصدقى هنونيو نور كاس إيمان كاي أسارا كفر يشكي وحسن ضمك ساراوية مركا هلكن يعني الله سبحانه وتعالى وحب جمعيي ظلمات ولا جمعي أو ظلمات بل يخرجهم من الظلمات مقدياش الجمع بالغة واحد ربنا نور كمركو كهل لين حل بالغة دي حل النور ومثل لي ولا ما جمعيني ولذلك ابن كثير وحوليه يعني وحد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات الله وحو إفراد كدقة أو مد كدقة النور كلفظ جيسة مفرد باستعماله مد ظلمات كنا وجمعي واحد ربنا مكدقة سبب سوامحي لأن الحق واحد حق ومثل اليوم الحق لا يتعدل الإرادة حق مكة يسمو طبعا حق مثل هذا أريد أن تتبغل أو ما أردت أن يدبغل حق أو شيء أي السلاسيين يعني ما حق منكم باتحكا أنت كروا خلزيه تاسو نقونس لأن حق هو مدوي مكة يسمو الحق لا يتعدد وياه مكة تاس أي تسنيسا وحوكلين والكفر أجناس كثيرة كفر وأجناس تربلا وياه وكلها باطلة ثمان تيتنا وهو باطل jinsiyad fara badan waa kufriga sidaasaa marka loo jamciyey nuurkiina loo ifraadiye maadaama uu xaqii yahay maxaa yeele xaqu inuu mid yahay baatilkuna tiro badan yahay allah wuxuu yidhi waana hada siraatii mustaqiiman fatabicuu siraat baa laga cabir hal wado wadadaydii kan weeye toosane raaca addoomadaydiiyo markaasaa maxaa naloo diiday walaa tattabicu subul subul waa jamcu saliil soo maa saliil subul baa lagu jamciya wadooyinkaas tirada badan ha raacinina وما كان فتفرق بكم عن سبيله الله حره وجعل الظلمات والنور مركا الظلمات والجمعية نور كنا وحوي والإفرادية حق إنه سقيب سمين باطل كنا أوقيب سمين تربى بنيه انت تسنى ساوية والذين كوي كفروا قالوا بي وكفار تاها أولياؤهم كوا عيال وقرقاروا ونصر يكسوغان أولياء ذويا كوا عيال نصر يقرقار كي يكسوغيان الطاغوت الشياطين تيوي shayaadiintaasaa awliye u ah shaydaanka ayaa naasilkooda u gargaaray ru'uusu dalaala ayaa maaragtay u ah waxay ugu gargaaraanna waxa weeye xumida ayay u qurxiyaan weeyaan yukhrijuunahum waxay ka saaraan dawaaqiidii iyo shayaadiintii yacni awliyad kuwoodii kufaarta ahaabay waxay ka saaraan min annuuri xaqi oo iimaankii islaamnimadii ah ayay ka saaraan halkee bay u wadaan ila dulumaati مجديال أي أسارانه ظلمة الكفر ظلمة الشرك ظلمة الشك ظلمة الشهوات ظلمة الجهل وحسب ذنب أساران ويا هل كان إيمان في كل الكوريجيان قال لما أجيديان ويا أولئك ذكاتي كفارته إي أولياء دبا أصحاب النار نار أهل كيدي وذات كيدي وي أصحاب كيدي كوي نار تقلي ويا هم أيغو خالدون كوار يوي فيها نار تدحديد كواران عمر ما تركاش كجريان كمرة بحيان مرة كفر كفر أو مرة كفر كل سويا والله سبحانه وتعالى